الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay baabkii uu sheekhu raximahu llahu tacaala u baabaystay waalidku bal biriga iyo inuu isna u samafalo waladkiisu dee oo isagu u ixsaanfalo xaqiisa uu dhowro dee in iyadana siaa waalidkaba looga doonayo inuu waalidkii baari u noqdo waalidkiina loogaba doonayo bal baabka marka kollay athar baan soo aragnay uu baabka inooguba bilaabay waana kan xadiiskii baabka ugu ahamsanaa oo wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala xdثna محمد بن سلام qال أخبرnا عبدالأعلى بن عبدالأعلى القرشي عن داود بن أbي هند عن عاmر أن النعمان بن بشير xdثه سندku waa رijaaشhii صحيixa weeye عبدالأعلى بن عبدالأعلىna waa saa uu inoo sheegay waa nin qرaيشha koley asamiyuna way dhaaheen oo reer samat bnu lu-ayin la odhanaya ama jirib baa loo nisbeeyaa waana nin lagu kalsoon yahay oo rijaashii saxiixo atbaacu taabiciintii dhexe ka mida waa dabaqadoodii dhexe qolooyin kalena way nagu soo noqnoqone laakiin caamirkan maanta saxaabiga ka warinayaana waa imaamkii mashhuurka ahaa ee ku shuhuroobay nisbadiisa ashacbi oo magaciisa weeye camir ibnu sharaaxiil wuxuu aada ugu shuhroobay nisbadiisana shacbi haddaba nucmaan ibnu bashiir baa u waramay shacbi oo wuxuu u sheegay ana abaahu aabbihi aabbihi waa bashiir ibnu sacd waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah ayaa indalaqa bihi isaga la tegay kaxeeyey wuxuu kaxeeyey nucmaan ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xaggii buu u kaxeeyey yaxmiluhu xaal uu sido oo adugu bal waa siday kolley de waa ruux caaqilo oo tamyiiz lahaa buu ahaaye laakiin waa yaraa waayo bacda alhijru dhashay faqaala wuxuu yihi yaa rasuul llahi rasuulkii ilaahayow inii anigu ishhud ushhiduka waxaan ku markhaati gelinaya oo dee adigoo aan kaa dhigayaa mid ka markhaatiya anii anugu qad naxartu inaan siiyey annucmaana nucmaan oo inankaygan kada wa kada waxaaya waxaa waxba u magacaabay uu siiyey in adigu taas ayaan markhaati kaaga dhigayaan ku markhaati gelinayaa buu dhi kolley sababtuna xadiidku kolley dee riwaayaad buu leeyahay barhkood intan ay kaba dheer yihiin waxyaalahaan halkan nooguma sugnayna kuwa ay kuba sugan yihiine malaa dee hooyadii camratu bintu rawaaxo cabdullaahi bnu rawaaxo hooyadii ayaa ka dalabtay inuu wax siiyo inanka uu wax siiyo bal adigu tiina malaa dee iyadoo ka baqanaysay inuu kaga noqdiyo waxyaalo ayay tidhi dee rasuulka ilaahay markhaati ugaba dhigda kol dii rasuulka ilahay arrinkaa markhaati ka yaha cidima taataaban karto ma bedeli karto oo hooyadiiba adigu amarka ama sababta lahayd uu u keenay rasuulka ilaahay oo iyadii baa dee si kale ku qanci weyday in rasuulka ilaahay markhaati ka noqdo mooyeen faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh akula waladika waladkaaga ama awlaadaada dhammaantood walad waa mafrad mufrad mudaafa markaa cumuum buu faa'iideyna une carruurtaada dhammaantood naxarta miyaad siistay oo dee u weydiiyo carruur kale ma leeday buu ihi haa buu yihi waayo haddaanu wax kale lahayn uu keligii leeyahay dee tani jawr may noqoteen hadduu wax siiyo iyo carruur kale ma leedo haa buu yihi marka wuxuu ku yidhi carruurtaada dhammaantood miyaad siisay waxaan aada siisay nucmaan oo kale qaala wuxuu uhi laa may qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faashid markhaati geli hayri arrinkani waa jawr xaq ma aha cid kaloon aniga ahayn markhaati uga yeel buu yidhi oo dee sa alfaadaha xadiidka barhkood laa tushidnii calaa jawrin weeye aniga haddaba markhaati ha igaba dhigin wax jawr ah markaasuu rasuulka ilaahay bal arrinta uu diiday ee dee aanay una bannaanayn ama aanay wax u habboon ahayn carruurta in barhkoodna wax la siiyo barhna laba qadiyo isagoo iyo xikmadda meesha ku sugan u sheegayu wuxuu ku yidhi suma qaala alaysa miyaanu ahayn sha'nigu yasuruka mid ku farax gelinaya oo adiga miyaanu kaa farxin ahayn miyaanad jeclayn an yakunuu inay noqdaan awlaadaadu fi lbiri xagga baarinimaday baari kuu yihiin kuu samafalayaan adigu iyo biriga sawaa'an kuwa isku mid oo siman oo dhammaantoodba dee inay baarin ku wada noqdaan taasi miyaanay ku cajab gelinayn ama ku farax gelinayn oonad jeclayn taas qaale wuxuuhi bala maya waan jeclay inay bar inay dee ii wada noqdaan kuwa baariin ah oo dee bal matalan ii samafalo xaqayga garta qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh falaa idan na falaa ay falaa tafcal kada haddaba arrinkan tafdiilkan eed barhkoodna waxsinaysa barhna aad kaba tegaysa ha laba iman idan kol hadduu arrinku kaa yahay oo aada jeceshahay oo adigu aada doonayso inay birigii ay kuugu sinaadaan adigu dee ha kala fadilin taas baa rasuulka ilaahay ku yihi falaa idan oo macnaa arrinku kole hadduu saa yahay ood jeceshay inay kuu sinaadaan xaggii biriga kuuguba sinaadaan adigu haddaba ha kala fadilin oo sabab ha ugu noqon caaqnimo sabab ha ugu noqon xadiid kolley dee waa riwaayadii kitaabkeena inoogu timi waa xadiid keliyona alfaado ziyaaduu leeyahay axkaam muhimina ama halka dee xadiidka oo jaanibkan ku tacalluqsadno way inooguba sugan tahay waxaa xadiidku adigu to inoogu sugan ay tahay waalidkii bal kolley isagu waladkiisii xaq buu ku leeyahay oo waa xaqaa weynaynu axaadiid kala duwan kuba soo maray bal de waxa weeyaan bal aynu soo aragnay waalidka ridihiis in dee ridaha ilaahay ridaha waalidka uu markaa raacsan yahay sakadka waalidkana sakad ilaahay ay kaba dhalanaysa iyo baltaasi inuu akbar alkabaa'ir yahay iyo xataa ee la diiday kelimata ufin in laba yidhaaha iyo in cay iyaga loo soo jeedo lagaba dhigay akbar alkabaa'ir iyo sabab uba noqda iyo haddaba xaqaa waalidku waa weeye laakiin waladkiina isaguna xaq buu leeyahay xaqiisii waxaa kaba mida uu leeyahay alcadlu baynahum weeye in awlaadda dhexdooda ruuxu wixii si insaaf iyo cadaala ay kuba sugan tahay uu ula dhaqmo ula tacaamulo waayo cadli la-aanta jaanibkan kaba yimaada laba arrimood baa ka wada dhalanaya waana tan rasuulka ilaahay inooba sheego mid waxa weeye dee kii wax tirsanayey ee isagu tirsanaya in lagaba eexdo ruux kale looga eexanayo ama laga fadilayo lagaba jecel yahay waalidkii caaq buu ku noqonayaa sabab bay cuquuqii u noqonaysaa waalidkaa keenay caaqnimadan oo waa taa dee shaygaa xaaraamta ee dembiga weynana wixii sababta u noqonayay ma banaanaanayo oo inuu waalidkii waladkiisii ka dhigo kii caaq ahayo isagu caaqnimadii ku xambaaroon arrinta kale meesha jirtaana waxa weeye iyaga dhexdooda xidhiidhkoodii baa xumaanayaoo dee kii isagu meeshan islahaa waxbaad ka qaday ama adigii waxa weeyaan dadkii kalea lagaa horreysiiyey walaalihiisii kalena uma calool fayoobaanayo oo iyagana cadaawa meeshaas bilaabmaysay iyo iskoyn ay iskooyaan iyo ama inay colloobaan baaba meesha iman waalidkiina baana tan sabab u ahaa marka waa arrimaha dee halkan loo diidayo in awlaaddii midna wax la siiyo midna laba qadiyo waana rasuulka ilaahay waa kan jawr buu kuba tiriyey anigu xaq mooye wax kale markhaati kama noqonayo ayuu yadna lafdi ahayoo arrintan baan xaq ahaynba dee waana kan isagii tusay waxa keenaya mancintan keenaya waanu ceshaday bal rasuulka ilahi wuxuu amray waxaan ceshoo la noqo dee sidii baanu yeelay oo uu la noqday bal markaa xagga markay noqoto siintii awlaaddii in loo simo weeye taas dee waana si axaadiisu inoo keenayso aimada qaarkood baa dee karaha xadeedun kaba dhiga dee kuwana xurmad iyo taxriim bay gaadhsiiyaan kolley xadiidkan alfaadihiisa qaarkood waa sia inoogaba muuqanayso waalidkii inaanay u bannaanayn inuu dee waxyaalahan caaqnimada barhkood ku xambaaraya ama iyaga dhexdoodii cadaawo keenaya inuu la yimaadaa inaanay u bannaanayn ee waa inuu u simo dee rasuulka ilaahay baana yidhi dee taas ilaahay ka cabsada oo usima xagga laakiin taswiyadaasi maxay noqonaysaa aimada qaarkood qowlkoodu waxa weeye waana intooda badan qowlkoodaba in arrinku dhaxal ma aha waa wax adduunyo la isku siinayo markaa rag iyo dumar halkan laba kala badinaye waa u simayaayo kan wixii uu siiyey wax la mida ayuunbuu kii kala siin ama ha labaado ama ha dhadigaado oo macnaa wixii waa loo simayeyn arrintu dhaxal maahae taas iyadu waa dee in badanoo ahlucilmiga kaba mid ah kollayna waxyaalo qowlkooda xoogeynayaana way soo arooreen aimada qaarkood baa ama bacdigood baa waxay kuba tegeen iyagoo uga qiyaas qaadanayo un dee maalka si hadhow hadduu dhinto loo qeybsan lahaa in dee markaa wax la siinayo in dee lidakari mithlu xadil unsayeyn oo sandakarkii dee intii uu dhaxal ka helaayoo kale la siinayo hadduu bal imaka nin doono adduunyadiisa isagoo joogo adduunyadii inuu xoolihiisii qaybiyo awlaaddiisii u qaybiyo dee iyaga qolooyinkaa ra'yigooda haddii uu dhinto si ay u kala qaadan lahaayeen buu u qaybinayaanoo kii dakarkiina laba sahmi buu siin ama laba xadi dee tii waxa weeyaan ladigaydna mid buu siin laakiin intooda badan qowlku arrinku inay waa haybo waa cadiya iyo waa tabaruc in arrinkan ah uu rasuulkii tilmaamay ee birigan iyo waxyaalaha kaba imanaya qadiicada iyaga dhexdooda ayana waa wa wixii ka wada dhalanaye waa in loo simayo on la kala badinayne wax isleeg la siinayo allahuma suuray soo sheegaan haddii midkood dhibaato gaari haysato dayn baa lagu yeeshay waa baahan yahay waaba ruux dee mucawaq ahoon awood saasuu wax ku qabsado lahaynoo adugu waxaal gaara ayaa keenay in isagii kolley wax la siiyo oo kale bal jaanibka haddii kaas dee arrintiisan khaaska iyadoon tafdiil loogaba jeedin loo siiyo waa masale ay dee kolley kaba soo reebaane bal waxa weeyaan xadiidkutu inoo keenaya arrinkan waa birigii awlaadda lagu kasbanaya weeye wixii cuquuqnimo keenayana dee waalidkii waa loo diidaya falaa idanna macnuu kol haddii arrintaa adigu aad jeceshoo doonayso inay birigii kuugu sinaadaan arrinkaa ha la iman ha samayn dee wixiina uu ceshaday markaa qaala abu cabdillaahi albukhaariyu laysa shahaadatu min annabiyi soo ruqsa waa in ii taalla aniga oo nuskadayday kuba sugan tahay macnaha waa kalaam uu bukhaari ku yar tacliiqinaya halkan kolley kitaabkiisa kalena dee cibaaro kalea dee markuu hibe iyo xadiidkan dee meelo kala duwan uu kusoo arooriyay hibe khaasatan waa alfaada dee tan ku dhow laakiin waxa weeyaan aanu in la kala badiyo aanay dee wax u kala badiyo aanay banaaneyn cibaaro saas u horreysiyaa bal aniga way igu sugantahe laakiin macnuu wuxuu noqonayaa shahaadadan rasuulkii ilaahay xaggiisa kaba ahaatay macnaa arrinkan uu yidhi cid kale markhaati geli maaha ruksatan rukso maaha uu leeya way kuu banaan tahaye anigun baan markhaati ka noqonaynoo dee imaamkii muslimiinta ahee kol hadday arrintu taa tahay cid kale markhaati ha kaaga noqoto xaalad masta ha ku socdeen arrinku kaa maaha ee wuxuu caddeeyey inuu jawr yahay inaanu xaq ahayn waa zajrin uun taas uu kaba zajrinayo shahaadadii iyo inuu waxaan uu kaba sajrinaye rukso maaha uu ruksaynayo inuu waxaa dee uu leeyahay cid kale markhaati ha kaaga noqoto un aan aniga ahayn wixiina saasay kuugu soconayaan kuugu hagaagsayn arrinku kaa maha waa zajrin un baabu biri labi liwaladi aabbaha birigiisa iyo ixsaankiisa uu samafalayo waladkiisii buu baabkiisii yahay oo dee kolley waalidkiina birigiisii waa ixsaankii wala hadday tahay tarbiyo iyo san oo kale insaaf iyo cadaalo iyo macnaa wixii keenaya inuu weladku uu baari weladka waalidkii uba noqduu laba yimaado wixii cuquuq keenayuu kaba dhowro umuurahaas oweeyo dee waalidkiina xaq buu leeyahay bal taa baabkiisii weye ixsaankii waalidku uu samafalayay weladkiisa xadaثna بن mkhlad عan ciise bn yunusa عan الwaصafiyi عan mxaarib bn dihaar عan ibn cmara qaala anahu qaala bal kolley waataan lahayn sanadka dee meel meel loo yar baahan yahay un mooye casharku si inoogu socdo dee kuma joogsanayno casharkiina wuu inaga hakinaya gees kalena dadkan haddii oo fara badan kolba la wada qabto wax laga qaban karo ruuxu dee malaa waxaa la xafidaye tasjiilka mooyaane wixii way ismasaxayaanoo dee lama xusuusanayo waa magacyo had iyo goor soo noqnoqonayo iyo magacyo isshabahayo kale bal ninkan ibnu makhlad khaalid ibnu makhlad baa la idhaha waa nin sheekhyada bukhaari kaba mid ah kolley waana ninkii warinaya xadiidkii man cadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi xadiidka ninkii warinaya saxiixa bukhaari kuba sugnaa weeye bal waa nin sidiisa saduuqba uba ah in tashayuc ay kuba sheegaan jaanibkaasoo barhkooda mala ay wax kagaba sheegaan laakiin tashayuc un haddii aanu nimankaa raafidada ee hulaada ahayn un in kolley dee ruwaadaba jaanibkaasi ama reer kuufoo dhanba uu kuba badnaayo wax hadduu sidiisa kale saadiqa lahja yahay oo xadiidkiisiina uu dabdinayo iyada taasi ma keenayso xadiidkiisii in la celiyo haddii uu ruuxa cadaala ay u sugnaatay lahjadiisu ay dee kaa runsheegaa daabidna ah xadiidkiisii dabdinaya arrintu markay noqoto ama si arrintii oo kale markaa cuثmaan iyo cali oo la kala horreysiyo kale iyo markay waxyaala caynkaasi rafdiga aanay noqon iyo nimankaa raafido bal iyada dee ruwaadaba aad bay uguba badan tahay reer kufana qaaliban waaba say ahaayeen ama intoodii badnayd ay ahaayeeno bal markaa waxaan leenahay taasi laakiin xagga dabdigiisa ayay kolkol wax ka sheegaan oo ay leeyihin waxyaalo uu la gaar noqdayna waa jira walow saa daraaddeed bay bacdigooda culimmada qaarkood kutubtan docafada ay uguba soo arooriyeen waa nintaasa in afraaddiisa uu leeyahay daraaddeed ayaa hadal dahabi kaba dhacay oo kale in walowlaa haybat ljaamici saxiixi lacudda min munkaraati buu kaba cabir haddaan kitaabka bukhaari hay buu leeyahay haybadiisa kitaabka weyne jaamicu saxiix aanu jirin xadiidkan uu warinayay man caadaa lii waliyantaas waxay ku tirin lahaayeenba munkaraadka uu ninkani leeyahay bay ku tirin lahaayeen laakiin haybadii aljaamic saxiixna xadiidka halkaasi kuba sugan yahay taas baa kaba hor joogsatay buu leeyahay bal waa nin adugu koley laakiin dee xadiidkaasi soxaaf ibnu xajar duruq kala duwan ayuu u soo ururiyaay oo tilmaamaysa xadiidkaasna asal inuu leeyahay bal waa nin baan leenahay kolley taasoo sheekhyadii bukhaari kaba mid ah oo marka la eego dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ee taas ama ciise ibnu yuunus waa imaam waanu inagu soo noqnoqon doonaayo isaga halkan kama hadlayne alwasaafi ninkan uu nisbadan uu inooguba dhigtay waxa weeyaan cubaydullahi bn lwaliid baa la yidhaahaa dee nisbadiisuna waa tan kunyadiisa abu ismaaciil bay dhan waa nin reer kuufa ah laakiin ninkani arrinkuna waa ahare xadiid marfuucii nooma soo socdo waa kalaam ibnu cumar leeyahay laakiin ninkani horta marka la eego waa dadkii saxaabada qaar soo gaadhay laakiin aan laba mu arag waa atbaacu taabiciintii un markaas kitaabkeennana waa ku sugan yihi tirmid iyo ibnu maajahna waxbay ka wariyaane isagu ninkani waa nin daciifaan leenahay alwasaafi cubaydullahi bn lwaliid koley daciif اladab اlmufrad oo aharka uu ku soo arooriyay albana cabdullaahi ibn lwaliid baa dhacday oo xaylatan waa khada madbaciya ninka cubaydullahi baa la yidha ama muxaarib bn dihaar waa hiqaat ruwaad iyo raggii sarsare ee ruwaade can ibni cumara qaala inamaa samaahum اllahu abraara oo dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu ugu magacaabay qur'aanka dhexdiisa abraar alabraar liannahum iyagu baruu waxay u ixsaan faleen alaabaa'a aabayaashii bay u ixsaan faleen walabnaa awlaadiina way ixsaan faleen oo abraar waxa loo yidhiba dee lafdigii min albiri baa lafdigu ka soo jeedaaye xaqii aabbayaashoodna way guteen oo way oofiyeen oo way u bardee samafaleen awlaadada xaqoodiina iyagana way guteenoo way u ixsaan faleenoo jaanibkaasna iyagana way u samafaleenoo xaqoodii iyagana way ilaaliyeen markay labadii dhinacba waa aabbayaashii iyo abnaadiiba xaqoodii ilaaliyeen ay u ixsaan faleen xuquuqdoodina ay oofiyeen baa abraar laguba magacaabay markaasaa muxuu raaciya waa hadalkani kamaa ana liwaalidika waalidkaas uu kuuguba sugnaaday caleyka korkaaga xaqan xaq oo sida waalidkaaba xaq uu kuugu leeyahay dee xaqa aynu soo marnay aada iyo aada uba weyn kadalika liwaladika waladkaagana waxaa u sugnaaday caleyka korkaaga xaqun waladkaaguna xaq buu kuugu leeyahay laakiin qur-aanka dee adkeyn layskuba adkeeyaya nusuusta xaqa waalidka iyo digniin laysaga diga cuquuqdeeda taas baa ku badan amaa jaanibkan martale ka hadalkii iyo adkeyntii iyo taasi kuma badno culimadna waxay taas sababta ka dhigaan iyaguba xaq way leeyihiin in marka la eego xaqan dadku taqsiirka badan kula yimaadaan janib horta waa xaqa waalidka ama kan xaq dee waxaa iska jirta arrin dabiiciya oo ninku hadduu aabba yahay caruurtiisadii nafaqeeyo waxooda dhowro baltaas dee ruux ruux waa la heli karaaye laakiin waa shay iyadoon shareecadiiba la eegin shafaqadan ilmihiisa u naxariisanayo iyo si ugu ihtimaamayo dee waa shay dabiiciyaho markaa taasaa lagu daaya wixii dabcigu keenayay oo saasaa laguba daaya oo sida waxyaalahan muxaramaadka waxaa nafta ay u iilanayso waa tan xuduud loo yeelay aada laysaga diidaya lakiin wuxuu hadduu yahay wax marka horeba naftu ay ku ordayso muxaramaada sida nijaas cunitaankeedoo kale iyo xadna looma yeelin dee lamana idhahdo nijaasa cunin oo layskuma adadkeeyo waayo sababtu dabiicadii dadka iyo waxoodii iyagii baaba ka ordaya oo tanna waa taasoo shafaqadii iyo waalidnimadiibaa in awlaadda jaanibkaa laba ilaaliyo ruuxu u dadaalo oo wax dee dabiic ahaan ay keenayso jaanibkaasaa deeta keentay inaan tarkiiska dhinacii taqsiirka badani kaba imanayo tafriidka aada loo tarkiisiyo iyaguna xaq way leeyihiin kadalika liwaladika calayka xaqun baabu man laa yarxamu laa yurxamu axaadiis baa inoo soo yar socon waana axaadiis dee macnahooda qaarna aynu sooba aragnay oo waa tii aynu kolley casharkii kan ka horeeyeyna waa tii aynu waxyaalo kuba soo aragnay dee xadiidkii ay caaisha warinaysay bal xadiidka naftiisu waa soo noqonaya xadiid ka dambeeye oo iyadna uu warinayey bal maalan dee abu hurayra uu warinayena waan soo aragnay casharkii marka axaadiis adigu kuwa la macnaa ayaa inoo imanaysa oo dhowr ah oo wuxuu yidhi ruuxaan isagu naxariisan ahayn en kayrkii dadkii iyo adigu u naxariisan ahaynba looma naxariisanayo inama aljazaء min jinsi اlcamal xadaثna mحamed بن العلاء qال xadaثna معaawiyaة بن هiشhاm عan شhaybاn عan فirاs عan caطyة عan أbي سacيid عan النabiyi صلى الlه عليه وsلم qاaل bal kaley maxamed ibn اlcalaa abu kurayb baa la yidhaha waa imaam raggan umuhaadka ama kutubta lixda alihiina waa nin ay kuba kulmeen oo u wada sheekha marka isaga intaasaan kuba dhaafaya abu kurayb magaciisna waa maxamed ibn calaa waxaa la arkaa inuu kunyada kaga shuhrow badan yahayba magaciisa mucaawiyat ibnu hishaamna waa nin isaguna reer kuufa ahaayoo mawaalidii kaba mid ahaa mucaawiyat bnu abilcabaasna waaba la yidhaahaa adugu waa nin dee aymo kala duwan ay tawhiiqiyeen walow xaafid ibnu xajar saduuqun lahu ahoom kaba cabiro oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey kaba mid ah shayban dee waa la arkaa inuu inoo soo noqday shayban ibnu cabdiraxmaan inaxwi baa la yidhaha waa nin hiqe kolley naxwidaa loo nisbeeyeyna waa reer ee maaha cilmigii naxwo firaaskana firaas ibnu cadiya la yidhaha isaguna waa nin hiqa ahun bal ninkan ku yar joogsanaya waa can cadiyata can abi saciidin abu saciidku waa abu saciid alkhudri waayo ragga kale makamaan taaban bal cadiya kolley sababtoo ninkii dee kutubta iyo malaa idilaacu leh hadday tahay kutubta axaadiista axkaamka iyo ama meelaha takhriijaadka iyo waxyaalahaasna eega waxaa la arkaa axaadiis kala duwan inuu kuba yimaado oo arko iyadoo la leeyahay xadiidka waxaa ku sugan cadiyat lcawfi waayo waa inta badan waa ti kuba shiroobay cadiyat macnaa waxay ka dhigan tahay waa nooc cilayn lagu cileeyo axaadiista qaarkood wax lagaga sheegayo ama lagu daciifinaya ninkan horta cadiyat bnu sacd ibnu junaadataa laydhaa alcawfina cadiyat alcawfi oo nisbadiisiyana waa taw magaciisiyo nisbadaasuu kuba shuhuroobay waa nin markan eegno taabici aho waa ninkaa saxaabiga kaba warinaya laakiin bal kolley xagga tashayuca waxaan leeyahay bal yaan lagaba dhigin saas oo kale maka halkan jarxiya de way soo naqliyaane tadliis ayaa jiray uu lahaa waa nin tadliis lagu yaqaanay bimacnaa ujeeddadu kol kol nin aanu wax kaba maqlin buu dee isagu kii uu ka maqlay intuu gooyuu cid kale uuba guurayey oo wuxuu sheegayey qarinayey sheekhiisii wax kaba maqlay dee haddii uu daciif yahayna waa dhib weyn bay taasi keentaa kol kol ninkanna waxaa laguba sheegaa nin matalan kale oo dee kalbi looba odhanayay oo uu la fadhiisan jiray isagana intuu wax kaba wariyo inuu kunyadiisana kaba dhigayo ama kunyadiisa abu saciidna kol loo qaadanayaba abu saciid alkhudri inay tahay abu saciidna laba kulanye bal waa nin kolley xaggaa tadliis ahaan iyo bal jaanibkaasoon leenahay mucdamu ahlilcilmi waa nin ay daciifiyaan jaanibka aan sheegaya baana uguba ahamsan waxyaalaha laguba daciifiyo barhkood ha kaba cabireen saduuq arrin kalena way jirtaayoo dabdigiisu dee aada umuu xoog badnayn laakiin xadiidka asalkiisa marka la eego dee axaadiistii saxiixa ahayd ee macnahan ku timee labiya aan soo marray kuwana ay noo dambeeyaan ayaa xadiidka shawaahid u ah ama waxaa xoogeynaya markhaatiya inuu xadiidkani waa xadiid jira sugan dariiq ahaan baan sheegaya iyode ninkan ninkuma cadiyaha abu saciid alkhudri kaba wariya waa ninkaa la yidhaha cadiyat lcawfi waana ninkan aan maanta hayno jullul aimana kolley agtooda daciif buu kuba yahay wuxuu yihi can abi saciidin can nabiyi salى اllahu alيه waslm qaala man laa yarxamu laa yurxam waa xadiidkaan shalayba soo sharaxnay waana xadiidka riwaayaad kaleno barhkood aynu shalay soo marna way inoo soo noqonayaan macnihiisu waa macno dee صaxiixayn iyo keyrkood ba inoogu sugnaaday oo haabit ah ee dariiqumaan sheegaya dariiqan imikoo tirmidi kitaabkiisa ku sugan xadaثna mحamed بن سlاm qال أخbarana abu mعaawiyaةa can اlacmaشhi can zayd bni wahbi wabi dbyana عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم balkadna waa xadiid kaloo ka imaka ay isku lafdi yihiin abu mucaawiyahan maxamed ibnu salaamna marar dee waa kaa dhowro horeba waynu soo aragnay horena waxaan soo sheegay laamtiisa in la takfiifiyo oo salaam aan la odhanayn barhkood haba soo naqliyeen taas abu mucaawiyahanna waa nin maxamed ibnu khaazim la yidhaaho laakiin isagoo sidana kitaabkeena iyo kutubtaba uu iskagaba badnaan doonaa acmash kaba warinayo marka la eego waa nin indhala buu ahaa asxaabtii iyo xertii acmash axaadiidiisa warisayna waxaaba la yidhahha ninka ugu itqaan iyo dabdi badan oo xadiidka markay noqoto acmash waa nin lagaga dambeeyo weeye xadiidkiisa ama dadka waa raggii ugu itqaanka badnaa axaadiidta acmash markay noqoto ma waa axaadiidta acmash lagaba warinayo waana ka imika inoogaba warinayo maxamed ibnu khaazim aabihii xaazim ah waa khaazim zayd ibnu wahabna waa nin rasuulka ilaahayba waqtigiisii soo gaadhay mukhadaramo oo jaliila weeye oo waa dadkii waqtigii rasuulka ilaahay roonroona ama islaamayba laakiin aan laba kulmin abi dabyankana ama dibyaan waa nin isaguna taabiciintii waaweyneed hore kaba mide laakiin xusein ibnu jundub baa magaciisa la ydhaha waa xusein ibnu jundub baa la ydhaha waana nin iqo dee dabaqadaa saxaabada u raacday waa raggii waaweynaayo taabiciinta ugu waaweynaa isaga ah oo magaciisa xusein ibnu jundub ibn اxaariث اljambi ayaa la yidhaha jarir ibn cabdillahina waa saxaabigii marka wuxu uhi jarir qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi laa yarxamu اllahu ilaahay uma naxariisanayo man laa yarxamu الnaas ninkaan dadka u naxariisano waa taa aynu shalayba dee aan soo haynay uno naxariistan dadka loo naxariisanayo bal xayawaankii loo naxariisanayo iyo umuurahaas in ayaa lagu soo jiidanaya ilaahay naxariistiisa ruuxa naxariista leh isna abaalkiisu naxariis buu noqon ka aan naxariista lahayna dee abaalkiisu naxariis la-aan buu noqonayaa inama aljazaau min jinsi alcamalo laa yarxamu llahu man laa yarxamu nnaasa وعن cبدة عن أbي khالد عن qaيس عن جرير بن عبد اللahi qال qالa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم laba sنadood danba isukeen raacaya mid kastaba وعن cبdة وعن cبdة ayuu yihi oo uu odhanaya bخaarي bal waxaan ka dhigaynaa markaas saddexa xadيiث محamed iبن سلام sheekhu inuu ka wada wariyey محamed iبن سلامna ka hore wuxuu ka wariyey abu معaaوية ka labada dambena cabda ibnu sulayman alkilaabi buu kaba warinaya waayo cabdu isagu bukhaari ma soo gaadhin waa nin atbaacu taabiciintii dhexa kaba mid ah oo bukhaari waasiduu kaga wariyaaye isagu toos ugama wariyo ee maxamed ibnu salaam baan leenahay xadahnaa waayo haddii imaka qaala cabdatu iyo waxyaala ay tahay tacliiq uman kaba dhigi lahayne maxamed ibnu salaam baa markii hore abu mucaawiya ka wariyay xadiid labaad buu warinayaayo cabdo ka warinaya xadiidka saddexaad buu warinayaayo laakiin cabdo dee cabda markaa sheekho kala duwan ama laba dariiq kala yeelanaya taasi waa mid weeye cabduna imika ma sheegay waa cabdat ibnu sulayman waa nin aduu macruuf oo hiqaab waxay taalla kitaabkayga can abi khaalidin waa se itaal kolley wakti dheerna xalay malaa uu iga qaatay muddo dheer in abi khaalidkani kuu yahay kole sababtuna waxay ninkan kitaabka sharxay ee fadlullaahi samadle jilani halkaas ayaa wuxuu kaba dhigay dee nin buu tarjameeyey magaciisa ayaanu sheegin be kolley uu tarjameeyey waqtigu dhasho sheegay u yihi boqol iyo afartan afar iyo tobankii buu dhashay iyo waqtigu dhintay iyo uu lahaa waxaa sufyaan ibnu cuyeyna wax kagaba sheegay nin beri dowladda ku kacay oo waa cabaasiintii oo aalubeytkii kaba mid ahaa ama dee waxa weeyaan adigu kolley ibraahim ibnu xasan la odhanayey buu raacay oo de taas oo markaa taas oo kaleba in ay de wax kaga sheeg iyo de isagu de isagoo culimaha adiba calaa kulli xaal ninka uu tarjamaynaya waa nin la yidhaaho sulayman ibnu xayaan ama abu khaalidin alaxmar oo kutubta lixda aba ku wada sugan taas muslimna kusoo noqnoqda waa soo dhigtay laakiin dee ishkaalka jira waxa weeyaan abu khaalid qays ma soo gaadhaa meesha taalla qays ibn abi xaazim waa nin rasuulka ilaahay waqtigiisii joogay waa usoo hijrooday intuu dariiqa soo socday baa rasuulka ilaahay wafaaday oo taasa waa soo hijrooday laakiin isagoon weli rasuulka ilaahay soo gaadhin ayuu wafaaday aabbihiina saxaabi buu weeyaanba bal barhkood baa isaga ru'yo usugaya aragti uu rasuulka ilaah bal waa nin weyn aqaliisa kii ugu dambeeyeyna waa dhowr iyo sagaaشhankii isagoo boqol dhaafay inuu dhowr iyo sagaaشhankii dhinto nin abu khaalid wax ka warin kara asal ahaan ma aha bal taas weeye abu khaalidadii kale jirayna waa kolley wakti dheer laakiin meesha waxaan leeyahy arrintu waa haddii dee kolley ay fadlullaahi samadna taa ku sugan tahay nusqooyinkeena tan ay kuba sugan tahay waa khalal u nusqooyinka ku sugan weeye abu khaalid ilaxmarna ninkan wax kama warin karo oo iyado tan maaha cabdiya abu khaalidna waa isla dabaqa une waxa weeyaan laba midun weeye ama ibni baa meeshan ka dhacsan ama ismaaciil oo ninkani waayo waxaa jirtay markii hore waxaan u qaatay abu khaalid kan dhalay ismaaciil ibn abi khaalid inuu yahay kaasna kolley dee cabda si usoo gaadha isna adkaanaysa abu khaalidka gees kalena waxay culimmadu sheegaan ismaaciil oo inankiisa mooyaane kitaabkeena ha kuba sugnaadee cid kale wax ka warisay inaanay jiro saas aawey korkood ay jahaala uguba xukmiyaan waa ismaaciil ibn abi khaalid aabihi oo isagana ma aha bal waxa weeyaan ninkani waa nin ismaaciil ibn abi khaalid la idhaah marka meesheenna waxa ka dhacsan waxa weeyaan in la yidhaaho un can ibni abi khaalidin waa ina abi khaalid taa in la yidhaha ama la yidhaha can ismaaciil ibni abi khaalidin waa nin macruufa oo ay qayskan iyo jariil iyo isla wada reer ahaayeen axaadiisana ay ku yimaadaan iyagoo san u wada socda oo saxiixayn bay ku jiraan iyo kayrkoodba iyagoo ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi qays ibn abi xaazim alaxmasi kaba warinaya isaguna jariil ka warinaya bal dee san way isugu xigxigaan meeshii waxa weeye uun kolley waa in laba yidhah dee waa saasaba yidhaha shaarixu waa ibni abi khaalidin oo ibni ay dhacday ama kelimadii ismaaciilba hadduu tasmiyeeye waa taasun weeye wax kale maha walow dee taas bal kuwa qolooyinkan oo dhan taraajimtood iyo siay waxu kala warinayeen iyo bal laabankii kolle wakti dheerna way xalayto malaha isagaa cash iga qaateen bal waxaan leeyahay arrinku waa taas ee dushuman kuba arrinku maahadsan ma noqon kara abu khaalidna in ismaaciil aabihiina ismaaciilun baa kaba wariya cabdi wax kama warin in abu khaalid alaxmarna halkan miaha meeshiisii qaysna ma soo gaadhin waa ismaaciil ibn abi khaalid oo dee lagu yaqaanay inuu qays ibn abi xaazim wax ka wariyo taaba wey waana nin taabiciya ismaaciil ibn abi khaalid oo dabaqadii suhriye oo reer axmasa in qays ibn abi xaazimna waa reer axmas jariir ibn cabdillahina waa reer axmas oo dad isku wada reera qaysna si aan soo sheegayo dee isagoo dhexda soo socdaa rasuulka ilaahay wafaaday waxaanay taabiciinta dabaqaad badan ay u tiriyaan dabaqada koobaad waxay ka dhigaan ninkii tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulmay ayay dabaqada koobaad kaba dhigaan marka xaakim oo kale dhowr nin buu tiriyaye laakiin arrinku kolley saa maha xaakim dhigtae dabaqada koobaad ee taabiciinta waa ninkan oo keliya qays ibn abi xaazimun ayay dabaqada koobaad kaba dhigaan waa taabiciinta shan iyo toban dabaqa u qaybeen say u kala waaweynaayeen ama ay usoo kala gaadheen saxaabada ayaa waxa ka koobaad muxuu noqon waa ciddii la wada kulantay tobankii jannada loogu bishaareeyey de ninkana abakan abubakar uba yimi ee rasuulka ilaahay dhexduu kusoo jiray markaa uu wafaaday tobankiiba uu la wada kulmay markaa ninkan keliyaa jira wax dabaqadaasa oo tobankii jannada loogu bishaareeyey ba wax ka wada wariya cid kale oo nadiira ma laha waa qays ibn abi xaasim oo wadaka qaysun ma lahu nadiru cinda cinda xaakimin kaiira sd alfiyadiisa la idha wtaabicuuna dabaqaat cashara min bacdi khamsati awaluhm dulcashara wadaka qaysun ma lahu nadiru wcudda cinda xaakimin kaiiru qaala qaala adaba jariil ba muxuu hi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam man laa yarxamu nas adigu ugu dambeyn markii dambe waxaan dabdintii helay xadiidku tirmidi baaba wariyey tirmidina maxaa sanadkiisa ku sugan dee cabd ayaanu ku jirin ismaaciil ibn abi khaalid waa de markan daaray dabadeed waa tirmidiisi ismaaciil ibn abi khaalid can qays can jariil waa xadiidku waa xadiid tirmidi waxaana inoogaba so waa san sanadka saa imaka aan sheegaye ismaaciil ibn abi khaalid man laa yarxamu الnaasa laa yarxamhu اllah وعن cبdة waa taan lahayn wa محamed بن السلام عن هiشhاm عن أبيه عن cائشhaة رaضي الله عنها oo markaa cabda eg ismaaciil ibn abi khaalid can qays can jariirna xadiidkan waa ku wariyey xadiid lamidana yuu kaba wariyey waa xadiid labaade can hishaam ibni curwata can abihi oo curwa can caaishata radi allahu canha qaalat ata nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waxaa u yimi naasun dad min alacraabi reer miyi ah ayaa u yimi faqaala lahu rajulu minhum oo dad reer miyaa yimi nin iyagii kaba mid ahaa baa yimi oo shalay aqraciyo waan soo marnay xadiid abu hurayra waataan shalay soo sheegay qays ibnu caasimna inuu sani soo aroortay cuyanat ibnu xusinna inay soo aroortay riwaayadanna oo markaa muslim uba tiirinayana dad acraaba rasuulka ilaahay uba yimo dee waa tacadudi karaan waa taa shalayba waan soo yar shaaray laakiin muslim kitaabkiisaan u tiiriyey faqaala lahu rajulu minhum yaa rasuula allahi atuqabiluuna miyaa dhunkataan dee malaa wuxuu arkay iyagoo dee dhunkanaya carruurta ama rasuulka ilaah oo dhunkaday atuqabiluuna sibyaana carruurta miyaa dhunkataan fawallahi waa dee reermiyigaa dee iyagaa arrintoodii iyo dee dabiicadoodii weeyaan ma nuqabilhum faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi isagoo la hadlaya ruuxii u jawaabaya aw amliku miyaan hananayaa inan dee an ajcala waxa weeyaan alraxmata fii qalbik man kaana allahu dee ilaahay hadduu yahayba caza wajal nazaca mid siibay min qalbika raxmata naxariistii haddii ilaahay qalbigaaga ka saaray waxani waa naxariis eh wax kale maahe anigu dee miyaan naxariis qalbigaaga gelin karaa ma gelin kara wey xadaثna abu النuعmaani qaale xadaثna abu النuعmaan kolley waa caarim ama horaynu usoo aragnay qaale xadaثna xamaad bnu زaydi can caasimi can abi cثmaana ana cumara waa ahar weeye mala aharkii sodonaad ee kitaabka ahaartu ma yara imika kan raqamkiisu soo inoo raqamaynayo xamaad ibnu zaydna waa imaam dee la arko inuu inoogu soo noqdo caasimna waa caasim اأxwal abu cثmaanna waa nin taabici weyn ahaa bal dee dadkii waktigii rasuulka ilaahay waa tukaday zakadu bixiyeyba isagoo rasuulka ilaahay nool yahay laakiin lamuu kulminoo waa mukhadram markii dambena waa cumriyo boqol buu in badan dhaafayo markaa waa abu cثmaan inahdi nin la yidhaha cabdiraxmaan ibnu mal ana cumara cumar radi allahu canhu istacmala rajula nin buu shaqo ama caamil ka dhigay macnaa meel buu u magacaabay inuu mas-uul kaba noqdiyo xil dee mandiqo faqaala alcaamilu ninkii caamilkaabaa wuxuu yihi ina lii kada wakada min alwaladi intaa iyo intaasoo caruuraan leeyahayo maa qabaltu maan dhunkan waaxidan mid minhum iyaga kaba mida mid iyaga kaba mida maan dhunkan fazacama cumaru cumar wuxuu yihi aw qaala cumar waa isla mid shaki un weeye zacama walow dee waxaan la hubin zacamo loo isticmaalo laakiin haddana waxaa kutubta kusoo noqnoqda luqadana kaba mid ah iyadoo zacama bimacnaa qaala iyo hadal la hubo un oo macnaa imika zacama cumar qaala cumar wuu sheegtay ma aha oo waxaan la hubinayo waxaa lagaba dhigaya cumar wuxuu yihi in allaha caza wajala dayni axaadiian rasuulka ilaahay ba ay dee laga maqlay baa asal ah hadalkiisane in allaha ilaahay caza wajal laa yarxam uma naxariisanayo min cibaadihi addoomihiisa xaggooda ilaa abarahum kooda ixsaanka badan ee u oofinta badan xuquuqda dadka iyo xuquuqda ilaahay gudashadiisa dee waxa weeyaan naxariista badan le kaasun baaba ilaahay addoomihiisa ugaba naxariisayo wuxuu leeya de arrintani waa naxariis waana wax kaaba maqan oo kale waana wax kaa maqan waxa weeyaan oo ina allaha caza wajala laa yarxamu min cibaadihi ilaa abarahum kaa iyaga u naxariis badan mooye kolley qiso imaka dee masterkeedii ma xusuusna waa laga yaaba waqti waa daakiradeeda waxay kaba harhsaan baa loan hubsan doonaa insha allahu tacaala oo insha allah waan dablin doonaa laakiin dee halkani ku dhawo qisadu walow deetan iyadoo cumar malaa ninin uu usoo galay dadka cumaashiisa ahay u arkayo dee ciyaalkiisii ama dad marki iyagoo dee hadhadlaya de si aan de aan la aamusnayn un isagii malaa la yari taas oo kale laga haybaysanayn iyo ayuu hi hadal bay soo naqliyaan inuu yihi dee markan anugu guriga soo galo ilmo yarna ma dhaqaaqo ma ruux kasta waa aamusaa waa la wada hadlaayo cabsidaasoo dee uu yihi bes haddaba shaqay iima qabanayso nin kastaa qoyskiisii kuwa dee dadkii kale u mas-uulka ka ahaana muxuu noqon oo uu leeyahy kii hadlayana u aamusaa markan soo galoo kale waa naxwa ad adkaansho qalabsanaan iyo dee naxariis la-aan oo kaleo bal imika qisada saa harta insha allah waan dabdin doona waqti kale aan dabdin doona haddii ilaahay nafta ii daayo laakiin waa qiso daakiradeeda oo cumar oo kaleo leeya de haddii aad adigu saa dadkaagii aad kuba tahay dadkii aad mas-uulka ka ahaydna ujeedada siaad uga tacaamulaysaa wey aniga shaqa ima qabanaysa adaba oo shaqa ima qabanaysa waa naxariis la-aan iyo qalabsani iyo dee arrinkaas oo kale marka muxuu yihi in allaha caza wajal la yarxam min cibaadi ila abarahum lakin ba horta qisada sidaas halkaasaan ku dayna aniga laima tiirinayo waxaan leeyahay insha allah waan hubsan doonaa biidn illahi tacala bal cibaarada say ahayd baan ujeedaa iyo waaqacaada say ahayd baabun alraxmatu miatu juzin naxariisku waa boqol juz waa boqol qaybood xadiidkay nooguba imaanaysaa xadaثna الxakm bnu naafici qaala akhbarana shucayb can الzuhriy xakm naafic horena waan usoo marnay kolley wuxuu aad ugu shuuroobay kunyadiisa waa sheekhan bukhaari abulyaman il akhbarana shucayb can الzuhriyi qaala akhbarana saciid bn اmusayibi ana aba hurayrata qaala waa saciid ibn musayib ba wuxuu ka warinaya abu hurayra saciid ibn musayibna waa fuqahadii madiine waaweydad ama taabiciintii raggii uguma mudnaa ayuu kaba mid yahay barhkood kaba dhigeen sayid ataabiciin inuu yahay kolley magaca aabihiina musayib iyo musayab labadaba way soo naqliyaan aniga musayab baa itaale lakiin kolley dee ma aqriya musayibun baan aqriyaa waayo waxaana jirta waa magac carabi ay la baxaysay waa kii saa'ibada laga dhigay oo dee san majcala lahum baxiratin walaa saa'ibatin oo kale markaa markay noqoto ciddii aan saciid aabihii ahayn ee kutubta kuba yimaada iyada ism mafcuulun baa la aqriyaa si kale wej kale soomay naqlinoo almusayab unbuu noqonaya almusayab waa ninkan aabihii saciid aabihii waxaan ahayn waana saxaabi musayab musayi ibnu xasni laakiin markay noqoto in saciid aabihii labada wej bay baneeyeen in almusayib la yidhaah waa kii wax saa'ibo ka dhigay iyo isaga almusayab ism mafcuul iyo ism faacil ee waxay yidhaaheen saciid uu diidi jiray aabihii in musayab la yidhaaho oo waxay ka soo naqliyeen sayab allahu man sayaba abi inuu habaarkaasba laba yimi oo markaasay yidhahaan waxaaba roon dee musayib in laba aqriye bal waxaan leeyahay magacyada kale se musayab mooyaane wejka kale ma jiro oo marka la eego magacyada kutubtaiyo ruwaadda kuba timaada magacan se labada wej buu kuba yimaadaa aabihii musay musayib iyo awowgii xasin labaduna asxaabtii rasuulka ilaahay ama dadkii fatxumaka islaamay bay kaga mid yahin oo niman qoreyshoo reer bani maqsuumeen أن أbا هريرة iن أبي هريرna waa qبي سعيد marka أbا هريرة ayaa qاaل yihi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل جaعل الله عزa وaجل ilaahay wuxuu ka dhigay الرحمةa نaxariista مئaةa جuزin oo ilaahay نaxariistan boqol qaybood buu u qeybiyey نaxariistii فأمسka wuxuu ku haysay cinda wqtiisuu ku baaqi yeelay تiسعaة وتiسعيiنa sagaaل iyo sagaaشhan qaybood iyo juز ayuu daayey uu agtiisa ku baaqi yeelo adduunye uma soo dhaadhicin weeye wa anzala wuxuu dejiyey fi lardi dhulka dhexdiisa uu dhigay oo uu kuga soo dejiyey fi lardi macnaa ila alardi juz-an waaxidan waa hal keliya oo boqol iyo kii kaba mid ah fa min dalika aljuzi juskaa keliya ee ilaahay dhulka dhigay ee uu soo dhaadhiciyey ayay kaas iyo taraaxamu isugu naxariisanayaan alkhalqu khalqigu oo jin iyo insi iyo xayawaan iyo wax kastaba intaa juskaa keliya ee naxariistii loo soo dhaadhiciye bay isugu naxariisaan dadku isugu naxariisaan waalidku waladkii uguba naxariistaa dadkii kale ugu naxariistaa bal matalan taas bahaaimta isu naxariisanayaanoo xataa tarfacay ilaa ay kor yeesho oo alfarasu farasku xaafilahaa qoobkeeda can waladihaa ilmaheedii ay ka kor yeesho khashyata an tusiibahu inuu asiibo xaafirku tusiibahu tusiiba alwalada weeye xaafirku inuu ku dhacoba ama iyadu ay asiibtoy dee ilmaheeda asiibto oy wax dhib gaadhsiisa iyadoo kaba baqanaysa macnaa waxa weeye naxariistii keli ahayd ee juska ahayd baa khalqigii oo dhan gaadhay iyaday isugu naxariistaan oo naxariista laysu naxariisanaya guud ahaan hadday dad tahay iyo jin iyo insi iyo xayawaanba waa taa keliyowno xataa maxay gaadhay oo asaartii naxariista kaba mida faraskii oo dee xarakadiisa iyo nashaadkiisu waxyaalaha kale uu kaba badan yahay lafdiga farasna yoanas waydakar oo lafdigan faras sidaa daraaddeed imaka kii dhadigeed baa loo isticmaalayahay markaa ilmaheedii ama dee markaa muhrigeeda ama darmaankeeda uu jaqayo oo kale ayay qoobkii sare uga qaadaysaa iyadoo kaba baqanaysa inuu ku dhaco waa naxariis ay u naxariisanayso lugihii bay kala durkin qoobkiibay sare uga qaadiy waa kacabsi ay ka cabsanaysa inay ay ku dhufo ama uu ku dhaco oo ay waxyeesho waana naxariista aahaarteed waana taasaa gaadhay haddaba juskaa keliya laisugu naxariisanaya xadiidkana waxaa duruqdiisa kale inoogaba yimi sagaal iyo sagaashan kan maalinta qiyaamaha ilaahay u dibdhigay dee gaala shaqo kuma lehe dadkii mu'miniintan buu uga naxariisanaya jannadii baaba naxariista ilaahay kaba mida iyo abaalkan aan dhammaanaynee laba mudanayo bal xadiidka waxaa kuma yimi xabadda nafteedu saa kuma dhammaanayse waa lagu buuxinaya boqol bay ku noqonaysaa boqolkaas baa deetay ilaahay dadkii mu'miniinta markaa weeye ina xayawaankiina waa taa turaab lagaba dhigayo ha laba soo saaro ha loo kala gooyo wixii ay isu geysteene marka dambe iyaga jaza raacayaa ma jirto gaaladiina shaqo kuma laha mu'miniintii unbaaba boqolkaa naxariisood loogu naxariisanaya dee waana wax weyn oo rajo weyn gelinayo saasuu imaam nawowi markaa malaa fadlu raja baabkuu dhigtay riyaadka ugu soo arooriya sababto dee naxariistii keli ahayd kol haddii ay kaa soo gaadhay ilaah waa ku abuuray waa naxariis garashadan iyo caafimaadkan iyo aqoontan iyo waxaan uu ku siiye risqigan waa naxariistii unbay kaba mid tahay hawadan aan neefsan wax kastaaba naxariis kol haddii dee nasiibkaa weyn aad kaba yeelatay mid keliya boqolkii de waxa weeyaan rajo waa badan yahi insha allahu tacaala iyo dee naxariista ilaahay subxaana watacaala dee naxariistiisaasoo waa wax dee ina rajo gelinaya waana naxariista aahaarteedii ayaaba ah waxaa la ysuguma naxariisanaya babulwasati biljaari dardaarankii jaarka laysuguma dardaarmaya ayuu baabkiisii yahay kolley abwaab kala duwan ayaa isu keen raaci doonto xaggii jaarka kuba tacalluqsan alwasaatna bimacna alwasiya un weye waa amarkii iyo faridii la isfarayay jaarka in loo ixsaan falo dee axaadiisna way nooguba imanaysaa tarjamo kuma joogsanayne laakiin lafdigan alwasaat iyo alwasiya iyo alwisaaya oo kale iyo waa isla wada macne oo waa dee faritaankii iyo dardaarankii la isu dardaarmaya jaarka xadaثna ismaaعيل بن abي uweysi qال xadaثnii malik عan yaحya بn سacيidi qال akhbaranii abu bakr بn mحamedi عan cmرaةa عan caiشhaةa radي الlahu عanha عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qal anahu qaal ismaaciil ibn abi ways horeyn usoo maray dee malik oo abtigiina ahaa qariibkiisana ahaa sheekhiisana ahaana waa imaamkii malik ibnu anas imaka wakti ima hadhin oo kuma joogsanaya magacyadun baa yaxya ibnu saciid alansaari waa nin la idhaaho dee kollay imaam ahaa abubakr ibn moxamed ibn camr ibni xazmina waa nin isna qaadina madiine ka ahaa markaa ansaara oo siqaa camrana waa haweeney aada u qiimo badnayd oo camratu bintu cabdiraxmaan laba yidhaaho caaishana in badan wax ka warisa dumarkii taabiciyaadkaana raggoodii kuwoodii ugu cilmiga badnaa kaba mida camra bintu cabdiraxmaan can caaishata waa ansaar asalkeedu can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala maa zaala kama suulin jibriilu jibriil calayhi الsalaam yuusiini yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari jaarka ixsaankiisa iyo samafalkiisa horta dhibta in laga haysto lana ixsaan falo loo samafalo xataa danantu waa si ugu xeel dheeraanayay iigu adkeynayay ilaanu uba maleeyey annahu jibriil sayuwarihu inuu dhaxalsiinayo waa min allahi subxaana wa tacaala o arrintu inay tahayba in la dhaxalkii wax lagu soo darayo oo jaarku ninkii jaarkiisa ee dhintay bal xoolihiisii sahmi uu kuba yeelanayo wax laga siinayo ilaanuba maleeyo waa ujeedadu dee imaka taas layskuma dhaxlaye e laakiin waa si uu u adkeynayey ugu xeel dheeraanayay baaba rasuulka ilah yihi waxaaban mooday in arrintu ay gaadhaysaba in dee xadil ama nasiib laga siiyo maalkii jaarkiisa hadduu dhinto annahu sayuwarihu jaarkii inuu dhexalsiinayo amrayo amrayo inuu dhexalsiiyo xadaثna صدقة qال أخبرna بن عuyeynة عan cمr wina dيnاr عan ناaفiع بن jubayri عan abي شhurيxi الkhuzaaciyi waa صxaabi kolay khuwaylid iبn cمri laydhah can النabiyi slى الlه عليه وasلم qاal man kana ruuxii aday yuؤminu ku rumaynaya biالlahi ilahy والyوم الآkhiri maalinta dambe maalinta aan maalin kaba dambayn rumaysan adiyo goore waa la israaciyaa dee rumayntii ilaahay tan oo waxaa loo raaciyaana dee koley ilaahay rumayntiisa iyo maalintana umuurihii kale iimaanko la wada rumeeyana way kulansanayaane maalinta rumaysiga ama rumaynta la rumeeyo dee maalinta ajazaa dhacaya is-abaalmarin ama dee isciqaabkii wixii la sameeyey laisu ciqaabayey ayaa layskana abaalmarinaya ruux hadduu maalinta aqoonsan yahay jazihii buu aqoonsan yahay oo dee wixii uu maalintaa ku badbaadayana markaa waa la imanaya wixii uu ku halaagsamayeyna bal waa ka dheeraanaya lakiin ruuxu haddaanu in lasoo saarayaba rumaysnayn dee inay noloshiiba waa noloshan adduunyo una wax ka dambeeyaa ma jirto wax wanaag oo uu dee caaqibadiisa rajaynaya hadhow baad ku intifaaci doontaayo wax laga aad ka heli doontaana ma jirayso shar uu dhibtiisa ka baqanayo hadhow in loo ciqaabaana ma jirayso oo bal matalan iimaanka yowm alaakhir umuurahaasuu keensanaya oo ruuxaan dee ictiqaadsanayn maalintaa qiyaamo iyo in laysa soo saarayo shirkama joogsanayo khayrna kuma dhiiranayo inuu si kaleo dee si dabiiciga waxyaala isaga sameeyo mooyaane ama arrinkii rumayntii waxa la socda dee sawaabkii maalintaa rajaynteed iyo ciqaabtii waxyaalaha dee ka cabsigeed baa imeesha imanaysa haddaba ruuxa xaaladiisu taatay falyuxsina jaari jaarkiisa u samafalo waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyukrimu dayfahu baab gaaru kuba iman dambeeya dayfkiisa iyo martidiisa ha karaameeyo haso ha maamuuso waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul ha yidhaha khayran hadal khayra ha ku hadlo awlyasmut ha ujeedadu bal intaanu hadlina ha ka fikiro wuxuu hadduu khayr yahayna ha ku hadlo haddii kalena ha ka joogsado hakaabaamse xadiidkii arbacuunka bay inoogaba sugnaa ee garanaysaanba wey bab حق الجاr xdثna أحmed dheer الله سبحaنه وتaعالى سبحاaنك اللهم بحمdك أشhهad أن لا إله إلا أنت استغفiرك وأتوب إليك